kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha haddii aan ku homarno magaalada jowhar geela dhoofka ayaa heerka waad la kala sanaya toddobiyo labaatan milyan heerka labaadna shan iyo labaatan milyan heerka saddexaadna saddex iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga geela qaalmaha dhaqaalka gaar ahaan heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa toddobiyo toban milyan heerka labaadna shan iyo toban milyan heerka saddexaadna afar iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga geela qaliinka heerka koowaad waxay ka joogaan jowhar saddex iyo labaatan milyan heerka labaadna labiyo labaatan milyan heerka saddexaadna waxay ka joogaan labaatan milyan oo shilinka soomaaliga lo-da dhoofka ayaa heerkood la kala siisanayaa koob iyo toban milyan heerka labaadna toban milyan heerka saddexaadna sagaal milyan oo shilinka soomaaliga dibadda dhoofka ah ayaa jowhar ka mareysa heerka koowaad toddoba milyan iyo shan boqol oo kun heerka labaadna toddoba milyan heerka saddexaadna lix milyan lo-da qaliinka ah ayaa heerka waa jowhar ka mareysa saddex milyan iyo sideed boqol oo kun heerka labaadna saddex milyan iyo laba boqol oo kun heerka saddexaadna saddex milyan oo shilinka soomaaliga jowhar adhicadka dhoofka ah ayaa heer koowaad la kala sanaya laba milyan iyo laba boqol oo kun heerka labaadna laba milyan heerka saddexaadna hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilinka soomaaliga idaha dhoofka ah ayaa heerka koowaad waxaay ka marayaan magaalada jowhar laba milyan heerka labaadna hal milyan iyo siddeed boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ariga qaliinka ah ayaa heerka koowaad ka mariya jowhar hal milyan iyo saddex boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo boqol kun halka heerka saddexaadna ay ka yihiin hal milyan oo shilinka soomaaliga ariga shaqiiqda ah ayaa heerkood waxaa la kala sanaya toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaadna lix boqol oo kun heerka saddexaadna shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga haddii aan egno magaalada laascaanood ee gobolka sool ariga qaliinka ah ayaa heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa hal milyan iyo siddeed boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo lix boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga geela qaliinka ah ayaa heerka koowaad ka mariya sagaal iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun heerka labaadna siddeed iyo toban milyan heerka saddexaadna lix iyo toban milyan geela dhaqaalka ah ayaa heerkood la kala siisanaya laascaanood shan iyo toban milyan heerka labaadna afar iyo toban milyan iyo afar boqol oo kun heerka saddexaadna saddex iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun magaalada boocame geela qaliinka ayaa heerkood ka maraya shan iyo toban milyan heerka labaadna saddex iyo toban milyan iyo sagaal boqol oo kun heerka saddexaadna koob iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun ariga qaliinka ayaa heerka koowaad waxa uu ka mariyaa magaalada boocame hal milyan iyo lix boqol oo kun heerka labaadna hal milyan iyo afar boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo saddex boqol oo kun geela qaliinka ayaa taleex waxaa heerka koowaad ka marayaan siddeed iyo toban milyan heerka labaadna shan iyo toban milyan heerka saddexaadna toban milyan oo shilinka soomaaliga ugu dambeyntii ariga qaliinka ayaa taleex ka maraya heerka koowaad laba milyan heerka labaadna hal milyan iyo lix boqol oo kun heerka saddexaadna hal milyan iyo laba boqol oo kun xubintii qiimaha xoolahana dhegeystayaal xilligan waa nagaynta